faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtiin kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaada qodobada caawa ugu dooran aad maqli doontiina waxaa ka mid ah shirka madasha soomaaliya oo ka qayb galeen dalalka caalamka lagu soo gabagabeeya magaalada muqdisho iyo warmartiyood laga soo saaray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed oo eedamo kulool u jeediya madaxda ugu sarraysa dalka banaanbax looga soo horjeeda shirka madasha u dhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo maantay ka dhacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose faahfaahimo dheeraada oo ka soo baxaya qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellada hoose oo sabay dhimashiiyo dhaawac lalana eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug oo magaalada dhuusamareeb ka daafurtay mashruuc ballaaran oo sare lagu qaadayo aqoonta xirfadayaasha gacanta ciidamada maamulka galmudug gaar ahaan kuwa nabadsugidda oo magaalada dhuusamareeb ku soo bandhigay nin qof shacaba hore ugu dilay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soomaaliya oo dultawashaa ku rida askari hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dultawashaa ku xukuntay askari dil hore ugu geysta askari ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya qaar ka mid a shacabka magaalada beledweyne aragtidooda ka dhiibtay isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne imise ayay gaarayaan ciidamada amisom ee ku dhimatay dagaalka ay kula jireen al-shabaab tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobadii warbixin ayaan inkaga haynaa akhbaaraadka caalamka caaway aad maqli doontiina waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare lix iyo toban milyan oo doolara siiya gabarh uu shukaansan jiray intaasi waa qaar ka mid a dhegaystayaal qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada u diyaar garooba kuwa iyo kuwo kale oo fidsan goordhow
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo ee arbaca sii baxaysa khamiisna ay soo gelaysa taariikhda ay ku aastaysan tahay labada bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan caaway waxaa la diyaara cumar axmed ibraahim cumar suxayfa
mahadsanid mahad nuur axmed habeen wanaagsan dhegaystayaal haatana warkii oo dhan shirka madasha soomaaliya oo u dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka labadii maalmooda u dambeysana ka soconayay magaalada caasimadda muqdisho ayaa lasoo gabangabeeyey iyadoo shirkaasi warmurtiyada laga soo saaray mahad nuur axmed ayaa faahfaahinay soomaaliya iyo saaxiibada caalamka waxay koodiiyo labadii bishan oktoobar ee sanadka laba kun toban iyo sagaalka kulan ku qaateen magaalada muqdisho kulankaas oo ka mid ahaa kulamadii madasha iskaashiga soomaaliya caalamka kasoo qaybgalayaasha waxay aad uga hadleen horumarkii laga sameeya tan iyo kulankii ugu dambeeyey ee madasha iskaashiga soomaaliya caalamka oo dhacay bishii looliya sanadkii laba kun toban iyo sideedii oo laisku raacay in si wada jira loo qaada tillaabooyin mudnaan leh oo lagu abbaaraya caqabadaha harsan saaxiibada caalamku waxay qireen waxqabadka ay sameeyday soomaalidu waxayna madaxda soomaalida ku bogaadiyeen horumarka weyn ay ka sameeyeen dib u habeynta iyo kor u qaadista maareynta maaliyadda iyo dowladda iyo kubcinta dakhliga canshuuraha wadatashiga laga sameeyey qorshaha horumarinta qaranka dubahabeynta ballaareed ee laga sameeyey amniga guulihii laga gaaray howlgalladii dubuxoreynta iyo xasilinta goobihii gacanta ay ku jiray al-shabaab koruqaadistii lagu sameeyey adeegyada bulshada iyo horumarkii laga gaaray dubuheshiisiintii beelihii qaar ee ku dirsanaa gobollada dalka wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sharaxaad dheeriya ka bixiyey kulanka markii soo idlaaday shirkaasi
oo bisha oktoobar ay tahay labo waxaa ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho shir laba beri socday kowdii iyo labadii oktoobar oo isugu yimaadeen soomaaliya iyo taageerayaasheeda ee beesha caalamka kulanka sannadlaha ah ee la yidhaahdo somali partnership forum kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada brussels ee dalka belgium xarunta eurubian yanka labana waxay ka dhacday soomaaliya oo kii ugu dambeeyey uu ahaa maanta ka soo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyey ilaa iyo shirkii ugu dambeeyey shirweynihii ugu dambeeyey bishii julaay kii waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay soomaaliya samaysay waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbeddellada ee laga sameeyey xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dibhabaynta lagu sameeyey hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kubciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada iyo beesha caalamka ee goobjoog ahaa waxay ku heshiiyeen in la waxay ku heshiiyeen wax la yidhahdo mutual accountability framework oo ah isla isla xisaabtanka ee loo dhan yahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horraysa bisha disembar ka beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiimah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada madaxda beesha caalamka ee ka qayb galay shirka madasha soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah in la xoojiyo wada shaqaynta dhanka ammaanka iyo siyaasadda ee u dhexaysa maamul goboleedyada iyo dowladda madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa eedeymo kululoo u jeediyey madaxda haatana talada haysa mar kale mahad nuur axmed ayaa faahfaahinay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo maanta warbaahinta magaalada muqdisho kula hadlaya ayaa eedeymo kulul waxay u jeedeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxay ka hadleen shirka u dhexeeya dowladda soomaaliya beesha caalamka ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho waxaay sheegeen inaysan ahayn wax wanaagsan in shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay ka maqan yihiin madax ka tirsan maamul goboleedyada islamarkaana sida hadalka u dhigeen aysan ka hari doonin ka hadalka waxyaabaha ay ku qaldan tahay dowladda federaalk soomaaliya shariif sheekh axmed madaxweynihii hore dowladda kumeelgaarkeeda soomaaliya ayaa sheegay inay dalkani ay ka jiraan laba cadow oo kale ah shabaab iyo dowladda sidoo hadalku dhigay waxaynu sheegay in xubnaha wasiirada aysan ka hadli karin xaqa iyo waxa jira waxaanu u sababeeyey sida uu sheegay inay caburin ku hayaan madaxda ka sarraysa madaxda iyo dowladda inteeda kale iyo shacabka soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qolo kastana waxaa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsannaha marka arrintaas dowladdu inay aada uga gaabisay waxaan aada uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya lagu qabto soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyadana ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badanay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedeed dadkana dowladdana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiiba aan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhexeeya internationalka ama bartnerska waxaa loo lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorasho doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in laysla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda
shalayna su-aashaas waa la iweydiiyey annaga horta intaan joognay waana la dhaliili jiray laakiin dhaliisha ma diiri jirin hadda waxaa dhaliisha inay weyn tahay loo arkaayo waxay tahay nidaamkiyaa la dhaliilaya shaksi ma ah madaxweyne xasan sheekh madaxweyne shariif madaxweyne farmaajo madaxweyne cali ma ah nidaamka dowladnimada horta waxaa laga hadlay in la ogaadaa waa on la shaksiyadaynin wax annagu waxaan ka hadalnay waa nidaamka dowladnimada aniga waa lay dhaliili jiray on the record waa waa taalla mas-uuliyiin waaweyn oo dalka xilan ka soo qabto ra-iisul wasaarayaal soo noqdeen wasiirra soo noqdayaa joogay madaxweynaha maantaa joogo wixii uu dowladdii aniga aan madaxweynaha ka ahayn ka sheegi jirayna on the record waa waa taalla marka lidama dhaliili jirin maahana farqigu waxa waaye dhaliisha maanaan diidi jirin dhaliishaa la diidaya maanta meeshaan ku kala duwannaha intaas waa waxaa waxaa rabaa inaan ku daro dowlad baa fursad siisaan dowladda fursadaan basiina ma anaga haysan dowladda inay toostaan rabnaa dowladda sida madaxweyne shariif hadduu ka dhawaajo meel intaan fadhiisano gacmaha issaarano maan dhowranaa intay wax walba naga hallaabayaan waxa aan leenahay waryaanay wax naga hallaabin waayo wax naga hallaabeen ma aha yaanay wax naga hallaabin marka dowladda fursadaan siiyo haynaayo ra'yi fiican iyo waxa dhabtaa oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan annagu publicly aan u sheego haynaa shaksi banaanbaxa looga soo horjeeday shirka madasha iskaashiga ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maantay waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkaana ka soo diray magaalada kismaayo maalinnimadii shalay waxaa magaalada muqdisho caasimadda dalka si rasmi ah ugu furmay shirka madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo sanadkiiba mar la qabto kaas oo looga hadlo arrimaha amniga dhaqaalaha oo ay ka qayb galeen in ka badan konton dowladood iyo madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka sida hirshabelle iyo koonfur galbeed ayaa markii shirkaasi uu ka furmay magaalada muqdisho waxaa durbaba qaadacay dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland magaalada kismaayo oo ah xarunta kumeel gaarka ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo shirka madasha iskaashiga soomaaliya bannaanbaxan ayaa waxaa dhigay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka dhallinyarada iyo ardayda iskuulaadka magaalada kismaayo dibadbaxan ayaa sidoo kale lagu taageeray madasha xisbiyada oo ay maalinkii shalay ahayd looga dhawaaqay magaalada muqdisho oo ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee soomaaliya soo maray sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed warsame darwiish iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud lugo dheere oo halkaasi kula hadlay dadkii dibadbaxa dhigayay ayaa ka digay in aan soomaaliya lagu celin burburkii iyo colaadihii sokeeye ee dalkeenna soo maray waxaana dhanka kale ay ku baaqeen in la isugu yimaado shirweyne qaran oo ay u dhan yihiin dadka soomaaliyeed waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed iyo inta bartiner laha ee caalamka ah war soomaaliya maanta talay u baahanta taladeeduna maantay waxay gacanteeda ku jirtaa inta garatay inayna dan u ahayn xaaladda hadda lagu jiro sidaa awgeed waxaanu leenahay annagu diyaaru ma nihin inuu burburo dalkan soomaaliya kuna laabto meeshii shala laga keenay ciddii intaa iyadu ku faraxsan hadda iyada hawlu taalla weeye annagu shaqo kuma leeyi reer jubbaland waxaan kula dardaarmaynaa annagu soomaali baan nahay soomaalinimadana waa oggol nahay ummadda soomaaliyeed waxay ku heshiisana waa oggol nahay laakiin wixii intaa dheeri ku ah waxay nagu tahay dhib mana yeelayno oo annaga noo muuqata soomaaliya maanta in la rabo in lagu celiyo soddonkii sano meeshii ay ku rafaadee lagu celiyo oo ay rabaan inay ku celiyaan qolooyinka dowladda federaalka ah arrintaas aad iyo aad baan ka xunnahay waan ka soo horjeednaa waxaana soomaaliya ugu baaqaynaa in shirweyne qaran oo aayaha soomaaliya looga tashanayo la isugu yimaado waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa oo taageeraynaa xisbiyada midoobay ee qaranka waan soo dhowaynaynaa waa tallaabo dimuqraadiyadda hore loogu qaaday midnimada hore loogu qaaday qaranka soomaaliya lagu badbaadinayo horey u socdaan leennahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay shirka ka socda xalane oo aan cid maanta ka qayb gashay beesha caalamkana lagu qaldaayo shirkaa isaga waxaan leennahay soomaali kama soo qayb gelin dibadbaxan ayaa ku soo aadaya xilli maalinimadii shalay ahayd magaalada muqdisho laga daahfuray shirka madasha iskaashiga soomaaliya kaasi oo ay gebi ahaanba ay qaadaceen dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxa ka dhacaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa danab ee sida gaarka u tababaran qarxiyo xoogan lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose wararka ayaa sheegaya in qarxidan oo ahaa laba ay ka dhaceen inta u dhaxaysa deegaanka ceelasha biyaha iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa qarxiyadaas lala eegtay koloniyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran oo maraya duulaadka magaalada caasimaddahi muqdisho islamarkaasna ku soo jeeday saldhiggooda ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose iyo balle doogle labadan qarax ee ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toddoba askari oo ka mid a ciidamada danab waxaana sidoo kale ku jira tiro dhaawac ah oo aan si rasmaa loo ogeyn sida ay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kana mid ahaa ciidamada halkaas qaraxa maanta loola eegtay oo inoo xaqiijiyey dowladda federaalka soomaaliya taliska ciidanka weli wax warakamaysa soo saareen qaraxyadan sidoo kalena kooxda al-shabaab weli kamaysan hadlin qaraxyada maanta ee lagula eegtay ciidamada militariga soomaaliya ee kusii jeeday saldhigga ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ee loo yaqaano baledoogle qaraxyadan maanta lala eegtay ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ee ka tirsan militariga soomaaliya ayaa imaanaya laba maalmood kadib markii ciidamada danab iyo kuwa maraykan ah iska caabiyeen weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga garoonka baledoogle ee gobolka shabeellaha hoose wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeba ka daafurtay mashruuc ballaarana oo sare lagu qaadaya aqoonta xirfadlayaasha gacanta cabdulaahi warsamo rooble ayaa warkaana ka soo diray dhuusamareeb munaasabadan oo ahayd daafurka mashruuc ballaaran oo ka kooban toddoba qaybood kaasi oo ujeedadiisu tahay in la dhiirigeliyo farsamooyinka gacanta ayna ka faa'iidaysanayaan dad tiradoodu dhan tahay lixdan iyo shan ruux ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb kaga qayb galay daafurkiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug iyo guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle munaasabadan ayaa intii ay socotay looga warramay ahmiyadda mashruucan uu leeyahay dadka ka faa'iidaysanaya oo laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka hore ugu jiray farsamooyinka gacanta kuwaasi oo haatan loo sii kordhinaya aqoontooda gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle oo ugu horreyn munaasabadda ka hadlay ayaa ku bogaadiyey hay-adda mashruucani soo agaasintay sida ay u dhiirigelinaysa dadka ku shaqaysta xirfadaha gacanta isagoo kula dardaarmay dadka ka faa'iidaysanaya mashruucan in ay muujiyaan dadaal dheeri ah ilaa lixdan iyo shan qof ilaa toddoba nuuc ama toddoba item kala qaabilsan wax loo kala barayo waa wax weyn oo nagu soo kordha weeyaan waxaan rajaynaynaa inay ka dhashaan ama laga dhaxlo midho la wada gurto oo adinku aad naftiinna anfacdaan bulshada kalena aada anfacdaan hadday waxqabadkii tahay haddii ay tahay waxbariddii xubno ka socday hay-adda mashruucani fulinaysa ayaa dhankooda sharaxay qaabka ay ugu talagaleen inay kaga faa'iidaystaan bulshada reer dhuusamareeb oo qaarkood goobta ku sugnaa waxaa loogu talagalay mashruucan inuu ka caawi doono haddii ay baydmo dadka xirfadlayaasha ah weliba xirfadda in lagu tababaro xirfadaha lagu tababari doonana waxaa ugu muhiimsan sida makaaniga sida tubaystayaasha sida dhismayaasha iyo sida alxanada waxyaabaha kale oo aadka ugu muhiimka waxaa ka mid ah oo qayb ka ah isagana mashruucani tababaro la xiriira caafimaadka xoolaha iyo dalaga marka waa mashruuc aada u ballaaran qaybtiisii ugu horreyday ee dhuusamareeb maanta aan u joogno xafladdaani waxay ku saabsan tahay haddii ay baydmo inaan furno daafurno qaybta tababarada xirfadlayaasha wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug axmed deeq cabdi falko oo ugu dambeyn munaasabadda soo gunaanaday ayaa tilmaamay doorka wasaaraddu ay ku leedahay mashruucan isaga oo carabka ku adkeeyey in dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu ay iyadu leedahay in ay doorato mashaariicda ay u baahan tahay in loo fuliyo marka waxaan rabnaa meelaha xoogga saarayna waxa weeyaan in yacni aan xoogga saarno waxyaalaha nacfiga leh dhulsareebna waxaan u malaynayaa waxyaalaha hadda aad runtii loogu baahan yahay waxaa ka mid a dhismaha xaggiisa maadaama magaaladu aad u dhismayso oo mashaariic fara badan ay ka socoto magaaladana burbur badan oo soo gaaro xarumo dowladda aad u fara badan ay ku yaallaana loo baahan yahay in xarumahaas dib loo dhiso yacni aad iyo aad runtii xoogga la saaro xagga muxuuha dhismaha oo reer dhulsareebeed xirfaddaas ayagoo qaban kara maanta aanu helno inaan deegaano kale ka imaan oo magaalo walba iyadoo ay ku filnaato dadka xirfadda lahay waxyaalaha aan rabno waa middaas
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay dil toogasho ah ku xukuntay askari dil u geystay askari kale oo ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliyeed xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay maxkamadda ciidamada qalabka sideed dowladda federaalk soomaaliya ayaa dable xooga dalka cumar cabdiqaadir sheekh-nuur xuseen ku xukuntay dil toogasha oo ah qistaasi ex w bulis jamaal abukor jiinow cumar cabdiqaadir nuur sheekh xuseen ayaa loo haystaa dilka allah naxariista ex w bulis jamaal abukor jiinow oo ku dilay degmada waaberi labaylaaatankii bishii maaj ee sanadkaani kadib markii uu ka hor istaagay dhac uu u geysanayay mid ka mid a rayidka ku dhaqan degmada waaberi ayadoo baaritaanka dable xoogga dalka cumar cabdiqaadir sheekh-nuur xuseen uu qaatay wakhti dheer maadaama xilliguu dhacaya geysanayay ay ahayd xilli dambe uu habeen ah waxayna xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya usoo gudubtay eeda eeda sanaha tobankii bishii julaay ee sanadkaani laba xidigla ismaaciil salaad maxamed ku-xigeenka xeerlinta ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya ayaa fadhiga maxkamadda ka hor aqhriyay iqraalka eedeysanaha uu ku qoray garsoorka ciidamada qalabka siida dowladda federaalk ee soomaaliya kaasuu eedeysanaha uu ku caddaystay in xiliyo kala duwan oo dhac u geysanaya degmada waaberi ee gobolka banaadir muqdisho waxaana sidoo kale fadhiga maxkamadda xaafiiska xeerlaanta ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya dhibanaha oo eedeysanaha ka qaatay telefoonkiisa gacanta uu ku watay maxkamadda ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya waxyaabaha kale usoo bandhigtay xafiiska xeerlinta ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka mid ahaa inta ay socotay dhegeysiga dacwadda laba markhaati oo iyagana ka mara kacay in eedeysanaha uu xabad ku furay ilaalada biliiska iyo dhibanaha taas ugu dambeyn sababtay geerida allah naxariista w bilis jamaal abukor jiinow iyo cadeymaha kale oo la hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka siida dowladda federaalk soomaaliya waxaana ka mid ahaa qoriga uu dhaca ku geystay oo nicis u ahaa aki fodhe saman sawirka marxuumka iyo warqadda dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumkaasi ugu dambeyntii maxkamadda ciidamada qalabka siday dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aan ka soo saartay eedda loo haysto dable xoogga cumar cabdiqaadir sheekhunuur xuseen waxayna ku xukuntay dil toogasho oo ah kheystaasi allah naxariistee dable bulis jamaal abuukar jiinrow sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajoo koowaad ciidamada qalabka siday dowladda federaalk soomaaliya sida go-aanka maxkamadda waxaa ka furan raaxfaan ku eg soddon cisho xukunka kadib qaar ka mid ah shacabka ku dhaqana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa aragtidooda ka dhiibtay isbeddela lagu sameeyey xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne bashiir cabdulle cusmaan ayaa warkan kasoo diray beledweyne qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay runtii waxaan aaminsanahay isbeddelka lagu sameeyey maamulka gobolka in runtii aan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii aad iyo aad ayaan u ammaanayaa waana dhiirigelinayaa waana taageersanaa boqol kiiba boqol runtii waxaan kaloo aaminsanahay in mas-uuliyaddaas ku habboon yihiin si guud ahaan haddaan uga hadlo markii magacaabis la sameynaayo in wax badan laga fiirsado wax badan laga baaraandego isbadbedelka faraha badanee soona noqonaya waxaa keenaya ka fiirsasha la'aanta waaye saa daraaddeed ana kulley mar waxaan usoo jeedin lahaa in laga digtoonaado laga fiirsado xilka xilliga la magacaabayo cidda loo magacaabayo iyo cidda markaa mas-uuliyaddaas qabanaysaay awooddeedii iyo ma leedahay shaqadii xirfad ay ku qabato ma u leedahay in loo fiiriyo dadka lasoo magacaabay ilaahay ha u fududeeyo xilalka adaalusid waa xil adag waxa ay qaadaan waa mas-uuliyad shacab iyo mas-uuliyad yacnii waddan laba un bay mid noqon doonaan kuwii xumaa inay noqdaan iyo kuwii fiicnaa inay noqdaan waxaan u malaynayaa gobolkii gedheela waa gobolkan dadkii joogu jiri oo hadda ahaantaan xilka haayay dhibaato laguma qabin waa inoo fiicnaayeen waa fahanay saas ay tahay anugu wax fahanay haddana sii bedeli haddana weji cusbaa noola keenay marka warkaasaan dhiba annaga haddaan shacabkii reer beledweyne aan nahay maxaa jira ninkan bajidaa meel u yaalay waa lees fahmay waxba u soco lahay dhaqdhaqaaqaan bilaabi laheen hore u socodaan geli laheen hadda dib aan u dhacayna hadda ninkii hadda lasoo magacaabay wuxuu suubinaa inuu haddana saddex bilood laba bilood dib u dhacow dadka u bartow ummadda dib ula soo qabsado wakhti qaado waad ugu fudaateen waxna weydiiyo ree hiiraan maan nahay sidoo kale maamulka hirshabelle ayay ku eedeeyeen isbedeladan lagu samaynayo madaxda maamulka gobolka hiiraan in uu dibdhac u keeni karo horumarkii uu samayn lahaa gobolka hiiraan dadka wax loo dhiibtay hadda sidaan arkaa waa dad wax ka howl ka leh bedelka badan inaga dhaafaan hoosheenna macnaha isaan ku socoto inay sidii loo soo doortay ummadda reer hiiraan wax ugu qabtaan isbedelka badan in la joojiyo maamulka cusub waxaan ka rajaynaynaa waxqabad muuqdo kuwii hore meeshay soo gaarsiiyeen inay kasii ambaqaadaan ay meeshii iyo meel ka wanaagsan gaarsiiyeen insha allah marka kuwa cusubna waa soo dhaweynayna insha allah inay wax ka qaban doonaan gobolka marka dhan walba waa marka waa inay wax ka qaban doonaan si guud ahaanna waxaan usoo dhaweynaynaa xibnaha cusub ee lasoo magacaabay heer gobol ilaa heer deg haddaan nahay bulshada reer hiiraan waa la shaqayn doonaa waxaan soo dhaweynaynaa isbedelka cusub ee heer gobol iyo heer degmo
mahadsanid bashiir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka hameen oad kala socoteen raadiyaha cadado warka waxaa soo saaray mahad nuur axmed anigoo cumar ayaan la socodsiinay warkaan warka xiga habeen wanaagsan